taliyo ku-xigeenka saldhigga booliska magaalada beledweyn ahna madaxa baarista gobolka hiiraan xidigle axmed cali binu cali oo u waramay raadiyo beerula ayaa sheegay inay wadaan dadaalo lagu qabanayo falalka lidka kuwa ammaanka gaar ahaan dhaca loo geysto bulshada magaalada kooxad suuga ayaa inta badan bulshada ka dhaca teleefoonada iyo agabyada kale ay wataan xilliyada ay ku sii jeedaan guryahooda xidigle axmed cali binu cali taliyo ku-xigeenka saldhigga booliska magaalada beledweyn ahna madaxa baarista gobolka hiiraan ayaa ka waramaya dadaalada ay wadaan iyo waxyaabaha ay ka qabteen dadka lagu helay iyaga oo dhacaya bulshada maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada beledweyne ay ka jiray arrimo iska burcadnimo iyo maxaa la dhahaa falal lidi ku ah sharciga iyo maxaa la dhahaa normiska ama dhaqanka ama waxyaabaha aan u fiicneen bulshada ayaa kusoo badanaysay marka ka buliis ahaan waxaan sameynay dadaalo arrimahaas loogu hortegi karo ama lagu yarey karo in dembiyadaas ay dhacaan run ahaantii dembi meel walba ka dhaca laga soo bilaabo maxaa la lahaa buni aadam qaabiil iyo habiil dembi mar walba waa dhacaya laakiin annaga boliis haddaan nahay waxaa u samaysanaa inaan dembiga ka hortagno hadduu dhacana aan ka daba tagno waxyaabaha dhaco hadda waxaa ugu badan burcadnimada in teleefon la dhaco kale in bajaajyada lakala dhaco arrimaha maxaa la lahaa salku ku hayo qabiil saas darteeda waxaan sameynaa haddii ayna soo gaarto ashtako ama dacwo ama qof cabasho ah oo ka dacwoonayo in maxaa lahaa dhib uu ku dhacay ama lagu xadgudbay waxaan sameynaa inaan arrimahaas dabagalno soo qabanno cidda dembiilaha ama falka gashay kadibna maxkamadihii hadda waa shaqeynan oo active maxkamadda horgeyno oo wixii uu sharcigu ka qabo amarsiino haddii qofka maxaa la dhahaa uu dhibka loo geystoo kale uu maxaa la lahaa qofka uu la macaamilane waxaa waaya xaqu uu leeyahay inuu dacwadiisa la laabto ama uu cafiyo qofka dhibka u geystay laakiin badanaa hadda waxaan ku dadaalnaa in maxaa la dhahaa dembi uusan dhicin dembiga aan ka hortagno aan yareyno ama aan ka daba tagno waxaan rajaynayaa in bulshada ayagana maxaa la dhahaa ay kaalin ka qaataan arrinta noocaas ah oo ay soo sheegaan ama boliiska ay la soo wadaagaan mar allaala markii dembi uu dhaco oo ay dhahaan waxaasaa aan macnaha meeshaas ka dhacay ama maxaa la ciddii geysatay haddii yaqaanaa inaysan ka baqin oo ay sheegaan oo ay dhahaan ay markhaati furaan dabcan markhaati furka wuxuu muhiim u yahay qofka dhibka loo geystay ama dhibanaha ah si qofka dhibka geystay loo soo xiro uusan mar kale ugu dhiiranin in dembi kale uu galo ama qofka kale qof kale oo waxaa iska dhici kara mararka qaar in qof oo arkaayo oo dembi galaayo kadibna maxaa la lahaa uu kusii dhiiranaya isagana uu isleeyahay ninkan buu sameeyey lama qabanin lama xirin saas darteeda adigana maxaa la dhahaa sameey cid wax kaa qaadaysa ma lahan si markaa dembiyada aan loo dhiirigelinin dadka bulshada waxaan kula tali lahaa inay la soo wadaagaan amniga inay maxaa la lahaa ku dhiiradaan inay markhaati furaan annagana waxaan ula shaqeynaynaa si allaala sida ugu macquulsan oo amnigooda loo sugi karo ama xitaa maxaa la lahaa cidda xogtana siisa aan u qari karo marka bulshada waxaan ku dhiirinayaa booliiska inay la shaqeeyaan goor walba iyo goor kastana boliiska waxay diyaar u yihiin in ayaga la shaqeeyaan afarta xaafadood ee magaalada beledweyn ayaa waxaa bilihii lasoo dhaafay ku soo batay dhaca loo geysta bulshada gaar ahaan xilliyada habeenkii